marka u horeysa waxaan hambali u dirayaa gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed gudoomiyaha gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan baan leeyahay hambaliyo allaha hawshiisa u dhibeereeyo midda labaadna waxaan hambalyo u dirayaa sidoo kale baarlamanka federaalka soomaaliyada sharafta leh sida nabadgelyada ah maaragtay doorashada u dhacday waxaan dareemayaa walaal in ay hadda soomaali ay wadadii ay qabsatay dimuqraadiyadda ah qalalaaso siyaasadeed baa bilowday bishii maars afar iyo tobankeedii markii gudoomiyihii hore ee professor maxamed ismaan jawaari iyo qayladii ka dhex dhacday baarlamanka marka waxaan aada ugu mahadcelinayaa baarlamanka iyo dowladaba madaxweyne farmaajo hogaaminayo sida nabadgelyada leh ee kala guurka uu ku dhamaaday oo hadda maanta baarlamanka soomaaliyeed uu gudoomiye doortay si nabadgelye ah maadaama mar ay qalalaasho dhacday oo xataa mar hub lala galay aqalka hoose ee baarlamanka waa hagaag waayo cabdiqaadir haddaynu eegno haatan kadib markii jawaari ama gudoomiye hore aqalka hoose baarlamaanka uu iscasilay waa tan gudoomiye maanta la doortay doorashadan gudoomiyaha la doortay maxay yihiin caqabadaha ama waxyaabaha ugu horreeya horyaalla ee haatanba ay tahay in waajibo waxaa ugu horeeya baarlamanka federaalka soomaaliyeed inuu mideeyo oo laba kala guruub aad moodo inay u qaybsamaayeen mucaarad iyo qoryad xukuumadda taageersan sidaa darteed waxaa hosha ugu muhimsan waxaa weeye maadaama hadda uu yahay guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan inuu mideeyo baarlamankiisa oo ay maanta waxay ka bilowda ay baarlamanku noqdaan baarlaman soomaaliyeed oo midaysan hawsha ugu muhiimsan waa dibu heshisiinta baarlamanka midda labaad ee hortaagan waxaa weeye sida aad walaal a u taqaano baarlamanka shaqadiisu waa laba arrimood waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda hor yaalla baarlamanka soomaaliyeed inuu ansixiyo oo uu shuruucdii uu dhammaystiro oo ugu horeeya dastuurka qabyada ah sidoo kale waxaa hor yaalla guddoomiyaha cusub ee baarlamanka soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo marka howlahaas baa hor yaalla sidoo kale waxaa hor yaalla doorashada loo socday twenty twenty in uu gacan ka siiyo in baarlamanka hadda lasoo doortay ay doorashadu ay noqoto one man one vote waxaana ugu muhiimsan inuu isku isku ilaalinta maamul goboleedyada baarlamankooda iyo baarlamanka federaalka soomaaliyeed inuu isku hayo taasoo ah dunta ugu muhiimsan ee jiritaanka soomaaliyeed way haddaynu gaar usoo qaadano cabdiqaadir n sidaynu ka warqabno arrinka tusaale ahaan oo kale midaynta baarlamaanka oo kale n iscasilaadii murankii ka dhashay jagadan markay banaanaanaysay gudoomiyihii hore ee aqalka hoose ee baarlamaanka maxamed cismaan jawaari xildhibaanadu aad bay ugu kala qaybsameen oo dabcan xildhibaanana isaga taageersanaayeen halka xildhibaano kalena ay kasoo horjeedeen dabcanna markaynu eegnaba natiijada soo baxday xubintii kusoo xigtay ama xildhibaankii kusoo xigay ee la tartamayay oo isaguna boqol iyo labaatan helay oo da tiro aan yarayn ay tahay waynu dareemi karnaa kala qaybsanaanta baarlamaanka gudihiisa ka jira siduu u midayn karaya maxaa la rabaa inuu la yimaado si uu xildhibaanada u mideeyo oo ay go-aan wada jira gaadhaan oo golihiina uu hogaamiyo isagu maadaama guddoomiye wada noqonayo waxaa horta loo baahan yahay inuu markii horta dareemo inuu yahay ninkii doortay iyo kaan dooraninba inuu isku mid yahay oo cadaalad u sameeyo waa jirtaa tuhun dibadda iyo gudahaba taagan maadaama maxamed guddoomiyaha baarlamanka soomaaliyeed uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya haddii dambeya iscasilay dareemo waa jiraan dibadda gudahaba ah maadaama wasiir gaashaandhig ahaa inuu iscasilay oo haddana guddoomiye isku sharaxay oo lagu tuhmayo inay dowladdu ay gacan siinaysay oo ay maaragtay taageersaneyd marka waa in uu muujiyaa in sawirkaas isaga ah uu yahay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliyeed marka horena wasiir gaashaandhig ahaayo isagu iska casilay oo guddoomiyada soo doortay in markaa ayada uu dowladda la xisaabtamo baarlamanka gudaha ku jira ee mucaaradka boqol iyo labaatanka gaarayana uu ka dhaadhiciyo inuu yahay guddoomiye baarlamaan oo dhexdhexaad ah oo dowladda la xisaabtamaya oo oo aabbo u ah oo mid doortay midaan dooraninba u cadaalad faro arrintaasa loo baahan yahay waxaa ugu muhiimsan waa in uu ficil uu ku muujiyaa
baarlamaanka markaynu leenahay iyo weliba xukuumadda oo golihii fulinta ah waa laba hay-adood oo kala madax bannaan dabcanna wada shaqayn inay yeeshaan looga baahan yahay kana mida dhadhaarada ay dowladdu ka kooban tahay guddoonkan cusube la doortay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wada shaqayntii iyo weliba baarlamaanka xidhiirhkii ka dhexeeyey xukuumadda iyo weliba fulinta ma isu soo dhoweyn doonaayo mid intii hore iskaga soo dhowaado may noqon doonaan mise haatanba sidii muranku u taagnaa xaalkoogii bay taagnaan doonaan ama way si kala fogaan doonaan walaal kolley la arki doona waa waxyaalaha inagu dhan aan sugayno iyo shacabka soomaaliyeed laakiin aad baa loo farxay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha cusub ee baarlamanka soomaaliyeed waa nin oday ah waa nin ambasadar kasoo noqday dowladda soomaaliyeed oga soo noqday dalka turkiga waa nin wasiir hore soo maray waa nin hadda wasiirka gaashaandhiga hadda ahaa waa nin xoogaal ahaa waddanka aan ka bixin waxaa la filayaa duqnimadiisii iyo mas-uuliyadiisii iyo kelmadiisii inkastoo professor jawaari uu oday ahaa oo rugcado ahaa haddana ninkana waa nin oday ah oo degan oo oo dadka yaqaana ku tilmaamayaan nin nabadoon inuu yahay marka waxaan filayaa inuu arrintaas iyada ah uu kusoo bixi doono ku guuraysan doono sidoo kale waxaan saasoo kale filayaa aqalka soomaaliyeed ee baarlamanka ah oo korka marka la dhex maraya muqdisho aan dhisnayn iyo aqalkii kale oo sare ee aqalka sanadka ah oo isaguna ka fog inuu dhisi doono oo waxyaalaha hor yaalla aqal soomaaliyeed oo sare oo hoose oo aqalka shacabka soomaaliyeed oo dhismihiis isku mid ka dhigi doonaan filaya insha allah tacaala waana sawirka ugu muhiimsana shacabka soomaaliyeed dhowrayaan